رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها وكتابك كوب يكنتون هذا كتبتي كتاب كمان بدا كله marka waxuu kitaab u yahay jannadii iyo naciimkeeda bal sifaadka uu leeyahay wax kaba mid ah iyo ehelka gelaya iyadna sifaadkooda bal de waa umuuro abwaab kala duwan insha allahu tacaala istaba socon doonta inooguba iman doontaa wuxuu yihi markaa imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثana cabdullaahi bnu maslamata bni qacnabin qaala xadaثana xamaad bnu salamata عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كتاب آخر كباوان كسوغانا وأسانيد داوا غالبا دتسو نقنقنيا حميد كان ثابت البناني لا سعدان وحميد الطويل دي لبدو دبا أصحابتي أنس بكوان بدأها ينسين وين بدن سو أرقني markaa wuxuu ihi anas bnu malik qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xufat waa la koobay waa la hareereeyey oo waa lagu dayray aljannatu jannadii bilmakaarihi makaarihdi waxyaalihiita mashaqo iyo dhibta lahaayee naftu ay nacaysay bal taas baa loogaba dhigay dayr iyo wax hareereeyo oo iyada dee haddii aan kuwa la jeedhin aan jannadiiba la gaadhahayn xufat waxa lagu koobay oo dee iyada lagu soo wareejiyey xijaabna loogaba dhigay sida xadiidkan bukhaari markuu warinayo laftigiisu khaasatan riwaayada dambe ee xujibat bay ahayd halkan laftigiisuya waxaa xijaab loogaba dhigayo dayr annaaru naarti bishahawaati waxyaalihii naftu ay u iilanaysay doonaysay ay jeclay taas baa iyadana dayr loogaba dhigayo waxyaalaha shahawaadka ah ku dhicitaanka laguba dhaco ayaa wuxuu keenayaa dee in naartii la galo sida makaarihdan oo lagu sabro loo adkaystaaba jannadii ruuxu uu kuba gaadayo bal taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkan culimmadu kolley waxay kuba tiriyeen rasuulka ilaahay jawaamiculkelimtii la siiyey hadalladii koobnaa ee macnihiisu ballaadhnaa ee dee fasaaxada badanna lahaa taasee laba siiyey waa tamthiil rasuulka ilaahay matalayo acmaashan dadku ay laba imanayaan ee ee marka la eego muwadabadeeda iyo umuurahaasi ay ijtihaad iyo sabir iyo ay u baahan tahay adkaysi haddii ruuxu uu ku adkaystuu laasimana uu janno kuba gelayo ayaa isagii mithaal loogaba dhigay wax jannadii dee xijaab u ah ku hareeraysanoo iyadoo kaa la dhaafo mooyaane aan jannadii la gaadhahayn xagga naartina waa taasoo kaleo waxyaalahan dee shahawaadka laynagaba xarimo ee nafti laakiin ay doonaysa ee shaydaanku u qurxinayo hawadeedii kuba sugan taas baa iyadana dee ah ku dhicitaanka laguba dhaco lala yimaadaa waa wixii naarta lagu gelayayoo isagana shay dee xijaab naartii uba ah ayaa dee markaas dee tamhiil ahaan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid kastan imaka inooguba sugan kolley imaamkuna waa macnaha uu ka soo naqlinayo in culimadii bal haddaba makaarihda halkan waxaa soo gelaya buu leeyahay waa imaam nawowi ijtihaadkii cibaadaadka lagu dadaalayey laasimitaankii laasimay sabirkii mashaqaadka cibaadaad u leeday loo adkaysanayey taas baa makaarihdan soo gelaya oo bal matalan shahawaadka naarta laguba koobayna dee waa shahawaadkii muxaramkaa horta oo wixii dee xaaraamta ahaayee naar lagu gelayay taasba weeye amaa shahawaadka mubaaxa iyadu ee badsigooda la badsadaa wuxuu noqonayaa dariiq ruuxa gaadhsiiya shahawaadkii kale ee xaaraamta ahayd inshiqaal daacaadkii lagagaba shuquloma taasna way kaba dhalanaysaao bal iyaduna shubuhaadkii iyo shahawaadka aan xaaraamtaba ahayn laakiin tii kale u soo jiidayay bal kolna iyaduba dee xijaabiyadeedii bay kaba mid noqon oo ay tahay ruuxii inuu kaba dheeraado bal markaa macnuu waxa weeyaanuun shahawaadkii baa la isaga digayaa naftu ha uba iilato daacaadkii muwadabadeedii iyo u adkaysigeedii iyo sabirkii baa laysku boorinayaa inkastaba nufuusta ha kuba cuslaato oo nufuusta haba markaa karhaysee bal taaba wey xadiid kolley abu da-uud iyo tirmidi iyo adugu aimo kaleba ay soo saareen ayaa wuxuu kuba yimi oo balaa dee xaggan shahawaadkan iyo umuurahan buu yar bayaan saasa uga sii yahay in markii ilaahay subxaana wa tacaala adigu dee jannadii markuu abuuray buu jibriil yidhi bal tagoo soo arag jannadii oo markuu arkay ayaa wuxuu yidhiba dee ruux maqlay oo dee matalan markaas jannada caynkaasa iyo taas dee waxa weeyaan kadib dhacayaa ma aan ku dadaalayn inuu gala ma jirayso waa si isaga u muuqatay naartiina dee waxa weeyaan ruux markuu arkay sifadeediiyo say tahay ruux naartaa maqlay oo dee gelayo ku dhacaya waa dee marka loo sheegay loogaba digo ee taasna ma jirayo waa xadiidka macnihiisii markaasaa hadda ilaahay subxaana wa tacaala intuu jannadii makaarihda iyo waxyaalaha dayr ugaba dhigay ayuu yihi bal orod soo eego markuu tii arkay ayaa wuxuu hi waxaan ka cabsadayba inaanay cidba gelin jannadii naartiina markii shahawaadkan xijaab iyo dayr loogaba dhigay ayaa isnaa uu amray inuu soo eego deetu yihi iyaduna waxaan kaba cabsaday inaan ruuxna seeginba oo dee waa shahawaadka nafta ay uba yeelanayso calaa kulli xaalna macnuu waa boorin laysku boorinayo daacaadkii iyo sabirkeedii iyo muwadabadeediiyo in loo adkaysto inkastaba naftii ha ku cuslaato haba nacayso shahawaadkiina naftii laga xakameeyo laga joogsado inkastaba naftii ha doonayso oo ha uba iilanayse waa macnaha xadiidkee guud ahaan وxadaثnii زhayr بن xرb qاala xadaثna شhabaabt qاala xadaثnii وrqا عن أبي الزناaد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله eg laba xadiiث bay kala yihiin oo laba صaxaabi baa warinaya waa kuwan laba raqم kala leh laakiin waa isla mid macnaha ahaan iyo lafti ahaanba saas buu deeta aanu matnigii usoo dhigane kii horeynu soo marnay xadiidka anasabu xadiidkan abu hurayre yihi waa kii hore misrigii bukhaari isagoo sanadkan isagoo kusoo saarayo xadiidka wariyey waa ka dambe ee dee dariiqan abuzinaado laftigiisuna labada meeloodba xujibat buu ahaa laakiin ibnu xibbaan oo isaguna wariyey ayaa laftigiisu xufad buu ahaa sida lafdigan hore sanadka hore inooga aduka inooguba suganba bal marka haddii xataa lafdigan bukhaari aan eegna xujibat ah dee lafdigan mithli walow kolkol ama muxadisiintu ay yidhaahaanba naxwahu iyo mithlahu ay ku kala farqiyaan haddii xadiid inta lasoo sheego mid kale sanadkiisii markii la sheegay la yidhaha naxwahuna waa macno ahaan bay wadaagsanayaan maha arrintu inay lafdigii isku lafdigayiin laakiin haddii mithlahu la yidhaaho waxa weeyaan dee meeshii waxaa jirta lafdigii iyo macnaba inay wadaagsadaan laakiin haddana dee hadday fil aqlab wadaagsadaan ay alfaada qaarkood kuba kala duwan yihin mithlahu waa la odhan karaaba oo dee bal matalan mithlahu macnaa shardi maaha marka mithlahu la leeyahay inay musaawaat min kulli shay ay meesha ka dhaxayso labadan shay ee mithlahu loo dhexaysiiyey oo imika aadaankiiba saynu kuba soo maray ruuxii muadinka ahaa markuu aadaamayo waxaa layna yidhi faquluu bimili ma yaquluhu muadinu abdhaha waxaa muadinku la imanaya wax lamida marka waa xagga dee alfaada eh muadinku dhawaaqana sar u qaadaya dee alfaadahan aadaankana uu ku dhawaaqaya kale miligu waxay keenaysaa waa lafdigii une laakiin sifadii lama socoto sifadiisii oo kale la kaalaya macnuu maaha oo sidiisii loolama imanayo milahuna way noqotay ine lafdiga milahu waxay keeni lahaydba saa isaga u muwaafaqo waxa uu la yimi wax lamida la kaalahay marka waxaan leenahay milahu kolley shardigu maaha in musaawaat gees kastaba jiro macnaha xadiidkuna waa kaa horaynu soo maray xadaثna سacيid بن cmr الأشcثي وزhayr بن xرb qal زhayr xadaثna وqaala سacيid أخbarana سfyaan manaa labada sheekhu baa mslimna umuurahan waa u cinaayooda waan u kala farqiyaa isagu oo xadaana iyo akhbarana laba macnay kala tilmaamayaan muslim agtiisa sida bukhaari iyo maahe isku mid ay de ama wax keliya ay wada tilmaamayaan ama aan farqi udhaxayn marka labadii alfaadihii sheekhadana aad buu u dhowraa saynu soo aragnay zuhayr ibnu xarbin isagu wuxuu yihi xadaanaa sufyaanu ama waa sufyaan ibnu cuyayna ama isagu saciid ibnu camrin lafdigiisa waxaa akhbaranaa sufyaan shak keliyana way wada leeyihin can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata kolley markii horena way noogu sugnaayeen laakiin marka la eego sanadka abi hurayre kuwa ugu sixa badan baabu sanadkan abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata saynu soo marnay kaba mid yahay abuzinaad waa cabdullahi ibnu dakwaan dee kolley waa laqab ahaan baan filayaa bal muu jeclayn baa la yidhaha sheekhona ama imaamkani acrajna waa cabduraxmaan ibnu hormuz oo laba dee aad bay ugu shuhuroobeen unbaa labadooduba waxaa dhici kartaba labadan laqabkan iyo kunyadan oon leeya iyaduba laqabun weeye inay kaba shuhro badan tahay marka la eego magacyadoodii can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala qaala allahu caza wajala ilaah baa yidhi acdadtu waan diyaariyey licibaadii addoommahayga alsaalixiina saalixiinta ah waa jannada dhexdeeda waxaan ugu diyaariyey maa wax laa caynu ra'at ili mid aragtay aanay ahayn oonay ili arag walaa udunu samicat ay walaa samicat udunun dhegna aanay maqal walaa khadara aan ku dhicinoo aan gelinbo dee tasawur iyo tawahmine wax la garanayaba maaha waxaad si uun dee waxa weeyaan aad wax uga maqasho uga aragtaad suuraysataa ee aan kusoo dhicin oon gelinna calaa qalbi basharin bashar qalbigii aan gelin bal taas baya markaa wuxu uhi misdaaqu dalika fii kitaab illaahi xadiidkan abu hurayra dee daahirkuna waxa weeye si intana ay marfuuctay aayadda aqrinteedu oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yahay kale waxaa taasna daliilkeedu yahay waxaa u rumaynayaa yahay dee ilaahay qowlkiisana macnaa rasuulka ilaahay aayadda uu aqriyey barhkood baa kaba dhigay abu hurayra inuu yahay taas laakiin xadiidkan boo inoo dambeeya oo waxa weeyaan iyadana aayaddan ay kuba sugantahay bal aayadda ka horeysana qiraadeed ha laba socote oo xadiidka sahl ibnu sacdin ah ayaa waxaa dee uu ku cad yahay inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kii aqriyay uu ahaaye oo misdaaqu dalika arrinkaa oo ah jannadan waxaan loogu tala loogu diyaariyey dadka saalixiintii inay yihiin waxaan ili arag dhegna maqal qalbi basharna aan kusoo dhicin waxa shaahid u ah daliil u ah u rumaynaya fii kitaab illah arrinkaa misdaaqiisa oo fii kitaab illahi ku sugan waxa weeye kollay misdaaqo khabarkeedii falaa taclamu baan kaba dhigaynaa lafti ahaan ama dee jumlo ahaan فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بل taas baas oo bal yada aayadda waxaan la qoyn doonaa markaan xadiidka sahal gaadhno dee aayaddan baa macnahan xadiidka ay kuba sugan tahay oo naftan nafina ma oga naf waa nakira fii siyaaqi nafi marka cumuum bay keenaysaa macnaa waa kula nufuus waa cid ogiba maba jirto waxaa ilaahay subxaana wa tacaala iyaga u qariyey uu kaydiyey janno dhexdeeda aayaddii baa macnaheedu ahayd xadiidkuna waatuu kuba yimi xadiidkay markaa aayaddan shaahid iyo ay u tahay wax rumaynayo adkaynaya ama macnihiisii ayuu nooguba sugan yahay xadaanii kolley xadiidka duruq baa inoo socon doonta xadiidka sahalla waan gaari doonaa inta baabka aan ku jirno haddii aan la idhaaho xadaثnي hاrون بن سacيidi الأyلي qال xadaثna بن وهب qال xadaثnي mالك عan أbي الزiناad عan الأعرج عan أbي هurayرaةa أن النبiيa صلى الله عليه وسلم qاaل qاla الله عزa وaجل bal waa xadiidkii hore dariiq kala yeeshay un markii hore waxaan arkaynay abuزinaad waxa ka warinaya سfyaan ee maanta imaam malik baa ka warinaya abuزinaad inta kale waa iskaga mid marka la eego maalikiya waxaa ka dambeeyana waa reer madiine sanadku rasuulka ilaahay baa yidhi ilaahay baa yidhi acdadtu waan diyaariyey licibaadi الصaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khadara calىa qalbi basharin dukhran waa kayd ahaan oo waxa weeyaan waxaan u diyaariyey iyaga anigoo u kaydinayo oo halkaas waa dee naciimka aan cidi garanahayn siduu yahay waxyaalaha laynoo soo magacaabee qur'aanka iyo axaadiidta kuma yimino waa magacun bay ku wadaagsadeen ee adduunyo aan ku naqaanay magacun baa ka dhexeeya tasmiyadee laakiin wax kaloo ka dhexeeya ma jirto waxa adduunyo ku sugan iyo waxa jannada kuma sugan haddaba dukhran oo macnaa waa jacaltu dalika lahum madkuura wey arrinka caynkaasa waxaan ugaba yeelay kayd oo waxaan iyagii loo sii kaydiyey oo loo sii diyaariyey balha maa aطlacakum اllahu calayhim bal muslim kolley halkan siaba riwaayadiska ku sugan riwaayadka bukhaari barhkood bay minha horteeda dhacday min balha bay barhkood tan aan haynaa ka cad eh ay dee raajax yeelaan walow taasna la tawjiihiyo marka macaanida balha ay yidhaaheen ka mida waa ismu ficil bimacnaa da ama utruk macnihiisa leh oo balha ka tag oo inaad dee waxaa ogaato ood istidhaaho ama suuraysato iska daa faraa kaba qaad n waxa weeye n taa iskagaba tag maa adlacakum allahu calayhi ilaahay waxa weeyaan idinma daalacsiin idinmuu tusin waxaa aragteen maaha wax waxa weeye n aad dee maalan dhegti a ishiisna ay aragtay dhegtiinna ay maqashayba war aa ka maqasheen maaha ama qalbigiina kusoo dhacay bal waa macna taas oo kale waxaa kaloo waxa weeyaan maadan in lagaba dhigo mawsuulo iyaduna oo lafdiguna macnihiisii hore u leeyahay kolley waa tawjiih kaloo bal ha iskaba daa maa kii adlacakum ullahu calayhi ilaahay idin daalacsiiyey ee uu idin tusay ama aad dee aad kaba war hesheen kacaynkaasa marka loo eego waxaydaan ogeyn ee qarsoon inay id arag dhegna aanay maqan qalbin aan kuma soo dhicin wax yar buu kaasi noqonaya waxaa laydin daalacsiin baa ka weyn wixii laydin daalacsiiyey ee iskabadaa kaa layd a aragteenba ama aad daalacateen ama aad maqasheen waxaydaan maqalba waxa weeyaan qalbigiinana aan kuma soo dhicin ayaa ka weynba weeyaan oo kaasi wax yar buu noqonaya martaa wey kolley markaa balha bimacnaa dee da ama utruk baan idhi waxaa kaloo dee bimacnaa balha ay yidhaahaan waxay ama macaniday soo naqliyaan laftiga hayr bimacnaa hayr inay la mid tahay oo macnaha dambe ayay la mid noqonaysaa taasi oo balha maa adlacakum ullahu calayhi waa hayra maa adlacakum ullahu calayhi waxaa ilaahay dukriga uu kaba dhigay een iri arag dhegna maqal waxa weeye waa ka dee duway ama dee waxaanu dee isagu kayrkiiba yahay in wixii aa laydinba daalacsiiye ama magacyadiisiiya waxyaalaha aa maqasheen waa kayrkiiba kaasi oo kaasaa kaba weynba oo kale bal macnaha hore ayaan kuba daysana ama labadaa macno hore macnaa dace waxa weeyaan ama iska daaya taa inaad ka fikirtaan oo doontaan inay ogaataan sababta laydinoo sheegin wax qalbigiina kusoo dhacaya oo aada suuraysanaysaan maaha iskabadaa in aragtaan ama ad maqashaan oo warkiisa a heshaane waa waxaa dee ilaahay subxaana watacaala markaa iyagu ay galaan ee cayn alyaqiin arrintu ay noqotee waxaa iyagu ay rumaysnaayeen ay arkaanuun ay xaqiiqadiisa ogaanayaan lakiin wax xaqiiqadiisa maka garanaysaan maaha xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu quraybin qaala xadaثna abu mucaawiyataxa وxadaثna بن نmayr wlfd lah qaala xadaثna abي qaala xadaثna الأcmaش عan abi صاalح عan abi هurayraةa qaala qaala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم bal xadiidku kale waa duruqdii hore un ama xadiidkii hore un riwaayaadkiisii mid kaba mide qaalaada hore waa dee abubakr iyo abu qurayb oo xadaثna abu mucaawiya yidhaaheen sanad buu haddan kale ayuu dib ugu noqday ibnu numayrkuna sayn horeba usoo baranay waa moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr waa awogii baa loo teeriyey aabihii baa ibnu numayra cabdullaahi ibnu numayro waa kan kaba warinaya marka xadaana alacmashu walow imaka dee ay malaa halkan ahayd inuu yidhaha qaala abu mucaawiyana acmash buu ka warinayaa cabdullaahi ibnu numayrna acmash buu kaba warinayaayo malaa waxaa dee saynu soo yar arki jirnay halkan ay ahayd inuu yidhaaho qaalmaha imaka ibnu numayr oo keliya inuu acmash ka wariyo abu mucaawiya dariiqiisii laga aamusay oo isaga aan wixii ka dambeeyey aan laba sheegin arrinku ma aha abu mucaawiyana acmash buu kaba warinaya ibnu numayrna acmasho marka abu mucaawiya ibnu numayr waxay yidhaaheen xadaana alacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu llahu caza wajal أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أنور سمعت ولا خضر على قلب بشر دخرا أي أعددت مركا كيد أهان ويان وإمكا waa kaa waa inoo nasbisan yahay wuxuu ku tacalluqayaa haddii acdatudii horuu ku tacalluqayaa dukhran oo macnaa waxa weeyaan waan diyaariyey oo dukhran ay wajacaltu dalika lahum dukhran weeye waxaan uga yeelay wax kaydo iyaga u kaydsanoo halkaa lagula sugayo bal hama adlacakum allahu calayhim uma qara'a wuxuu aqriyey waata aan leenahay bacdigood baa ka dhigay abu hurayra inuu aqriyey laakiin xadiidka sahalla wuu inooguma soo socdaa kana dee waxa weeyaan imika waa ixtimaal unkaasi bal xadiidkaasi harta inoogu soo socotaan ku xoogeynayna waxaan ka dhigaynaa rasuulka ilaahay baa aqriyey isagoo aqriyaya oo u sheegaya dadkii ummaddii u sheegaya mane shaahid maalan dee qur'aanka ah oo xadiidkan shaahid u ah macnihiisana uu ku sugan yahay ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الصاعدي يقول فليسان كعد ثم أركه إن abu sakrina waa nin xumayd la odhanaya alkharaado inuu isla kolley mala casharada inihii inoogu dambeeyeyna markaan joojin dooniyo kuba soo aragnay ee maaha ninkii jaamic ibnu shadaad la odhanaya ma aha abu xaasimkana kolley sahl ibnu sacad ka wariya dee waa nin kitaabkaba aada uguba badan oo salamat ibnu dinaar ninkii caabidka ahaa ee laba odhanaya taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa haddaba aba xaazim baa xadaahu u warramay abu sakrin oo qaala wuxuu yidhi سمعت وxaan مقلay سهل بن سعد الساaعدي يقول شhهدت waan xاadiرay من رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم مجلسا رasuulka ilaahi xaggii waxaan ka xaadiray مجلس مجلسkaasoo وaصف فيهi uu tilmaamay فيهi waa في المجلس الجنة معنaa رasuulka ilaahi aad maalin xaadiray مجلس uu leeyahay رasuulka ilaahina مجلسkaa wuxuu kaga hadlaya oo uu sifaynayey جannadii xatantaa ilaa uu dee dhammeeyey oo uu majliskii dee waa fadhigiisii baaba dhammaadiyo wixii uu sheegayey uma qaala wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam fii aakhiri xadiidi bal dee sifadii jannadee uu ku jiray dee intii uu ka sheegayey markuu dhammeeyey ayaa ugu dambayn iyo waa hadalladiisii ugu dambeysay xadiidkiisa ugu dambeeye wuxuu yidhi fiiha jannada waxaa ku sugan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar uma qtara tan waxaan leehay waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kollay ifticaalka laga cabirayna bimacnaa qara'an weeye iqtara'a waa dee ifticaal baabkii ah waa bimacnaa qara'a rasuulka ilaahi wuxuu aqriyay hadihi alaayata tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wadamacan wamima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun jazaءa bima kanuu yacmaluun tatajaafa oo dadka mu'miniinta ah ee marka horeba dee aayaddii ka horreysay iyo umuurahooda sifaadkeeday wax kuba sugnaayeen way dheeraanaysaayoo junuubuhum dhinacyadoodu can ilmadaajici meelihii la jiibsanayay iyo madaajicdii bay ka dheeraanaysaa yadcuuna xaal ay barayaan rabbahum aima ay caabudayaan rabbigood khawfan cabsi daraaddeed ay ciqaabtiisa ka cabsanayaan iyo wadamacan rajayn ay rajaynayaan naxariistiisa taas baa dee cibaadadoodani iyo baryadoodani waa ciqaabtiisa ay kaba baqanayaan oy ka magangelayaan oy isagii doonay ay ilaahay ka dalbayaan inuu ka badbaadiyo naxariistiisana ay rajaynayaan wa mima razaqnaahum wixii aanu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna ee waa infaaqii caamka ahaa ama zakadiina waa dee iyadnoo soo gelaysa laakiin de wax kaa camsan xagga marka taas baa ilaahin xaggan dee dhinacyadoodan waxay uga dheeraadeen waktigaa dadkii kale ay hurdo iyagu ay seexanayaane ay hurdadii macaansanayaan bay iyagu cibaado iyo salaadii iyo baryo ilaahiye dikrigii uba kacayaan iyagoo arrinkoodu yahay dee cibaadada rabbigood iyo baryada ay caabudayaan khawfan wadamacan taas lana kutubu tafsiir de waa wuxuu laabmi karaan bacdigood baa kaba dhigay waktigan dee inay tukanayeen maqrib iyo cishaa inta udhaxaysa ama alcishaa alaakhira ay dee iyagoo sugayay sugayeen iyagoo dee masaajidii fadhiya iyo ama dee salaadii habeennimo guud ahaan iyo waktigaase laakiin bal waxaan leenahay waa qiyaamkii habeennimo intuba aqwaalba kolley macnuhuna waa kolley macnaa in say aimadu yidhaahaan intaba aayadda ay keenayso ixtimaalayse laakiin bal waa salaadii iyo qiyaamkii habeennimo ayay u kacayaan oo waktigaa dadkii kale ay iyagu hurdadoodii ay jeedisay macaansanayaan taas ayay iyagu ka kacayaan faraashadoodii iyagoo rabbigood caabudaya marka falaa taclamu ma ogo oo nafsu nafyi waa nakira fii siyaaqi nafyi ta aan idhi waa nafsu min annufuus waa aydan kaanat weeye waxay doontaba naftaasi haba noqoto ee nafi ma oga maakii ukfiya loo qariyey lahum iyaga loo qariyo min qurati acyunin indhayaalo waxay ku qabowsadaan ku raaxaystaan ama taas baa oo waxaan dee naciimka janno een dhammaadka lahayn ee ishu ay ku raaxaysanaysa ee ku qabowsanaysee ilaahay iyaga u kaydiyo halkaa uu u kaydiyo uba qariyey naf ogi ma jirto wuxuu yahay jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluuna waa jazaa'an abaalmarin daraaddeed de haddaan mafcuulaajir ka dhigna haddii dee ficil loo qadarana dhimalo juzuu waa la abaalmariyey oo arrinkaasaa lagu abaalmariyey jazaa'an abaalmarin bima kaanuu yacmaluuna wixii ay samaynayeen iyadoo lagaba abaal marinayo bal markaa dee xadiidkii rasuulka ilaahay sheegay ooba tan aayaddii dee shaahidkiisa iyo mistaaqiisa ahayd kolley macani xadiidkuna ee waxa weeye waa inoo cadiyinba iyo riwaayaadkiisu baabun ina fi ljanati jannada waxaa ku sugan shajaratan geen yasiiru uu soconayo araakibu kii wax fuushanaa fii diliha harhkeeda miata caamin boqol sannadood oo laa yaqdacuha aanu goynin macnaha weyne waxay ka qabto laamaheedu intay gaadhayaan ayaa ruuxu fuushan dee daabo ama faras aada u dheeraynaya oon marna nasanahayn hadduu boqol sannadood uu socdo kama hoos baxayo waa weyne waxay kaba qabto haddaba geed saasaa jannada kuba sugan geedkuna waa ka rasu dee lafdiga xadiidka weeyo xadiidkaasaa inooguba imanayeen xadaثna qtaybaة بن سacيidi qاl xadaثna layث عan سacيid بn abi سacيidi الmqburiي عan abيه عan abi هurayrata عan rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وasلم anahu qaal laykani waa layt ibnu sacd imaamkii weeye سacيid بn abi سacيid الmqburiي abihina way nooguma sugayen de waa سacيid isago abihina kaysaan baa la yidhah waa abu سacيid الmqburi labadooduba nisbada way leeyihin labadooduba waa laba taabici maanta saciid aabihii buu xadiidka ka wariyey aabihiina abu hurayru kaba wariyey horena waynu kitaabka ugu soo aragnay iyadoo saciid toos uu abu hurayre ugaba wariyo waayo waa la kulmay abu hurayre labadaba asxaabtii abu hurayre ka mid weeye ee kolna aabihii buu waa sideeda aabihii buu kaga wariyaa kolna toos waa uga wariyaa saciido waayo uu la kulmo waa soo gaadho asxaabtiisa ka midba weeye daba wuxuu yihi abu hurayra ayaa rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina fi ljanati jannada waxaa ku sugan lashajaratan geed baa ku sugan yasiiru uu soconayo alraakibu kii wax fuushana fii dilihaa harhkeeda dhexdeed isagoonu ka bixin mi-ata sanatin boqol sannadood oo boqol sannadood weliba aanu ka baxayn weeye goynaysa lafdigan ee uu laa yaqdacuha oo ka tarjamada inooguma sugantahay waayo xadiidka dariiqiisa dambe inooguma sugantahe taas geed saasaa kuma sugan xadiidka duruqdiisaan sii raacinaynaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna المغيرaة yعnي بن cabdالرحمن الحزاmiي عan أbي الزiناaدi عan الأعرج عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الله عليه وسلم بmثله oo xadiidkii markii hore dee سacيid المqبuri عan أbيه عan أbي هurayرaةa imika se waa أbو الزiناad عan الأعرج عan أbي هurayرaةa xadiidkuna waa ka aynu kaba soo baxnay oo kale laakiin maxaa riwaayadan dambe tii hore la dheertay wazaada wuxuu ziyaadiyey laa yaqdacuhaa yasiiru araakibu fii dilaha miata sanatin laa yaqdacuhaa welibana boqol sanood isagoo socday ayaanu haddana dhaafahay bahadhkeedii iyo laamaheedu intii ay qarinaysay ama ay asturaysay xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandaliyu qaala akhbarana almakhzuumiyu qaala xadaثna wahaybn can abi xaazimi can sahl bni sacdi can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal xadiidkii abu hurayru inoola mid iyo xadiidkan inoo soo socda walow laba saxaabi oo kale aan arki doono iyagoo warinaya xadiidka ama labada riwaayo ee noo dambeeya maqsuumigan xadiidka ku suganna waa muqiirat bnu salama abu hishaamin albasri ninkaas weeye muqiirat bnu salama waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midhaa weeye alla arkaa kutubta qaarkoodna magac kala dhacay laakiin bukhaari saxiixiisa ku sugan yahay isagoon dee nisbadan ba ahayn xadiidkan markuu warinayey isagoo yidhi almugiiratu bnu salama oo nisbadiisanba sheegin taas baa bukhaari kuga sugan sharaxyada qaarkood haba dhaco iyagoo dee ka dhigay nin kale ama magac kale halkan dee ku fasiraybe wahaybkuna waa wahayb bnu khaalid kali laba wahayb baa kuga sugan dee kitaabka saynu soo maray wahayb ibnulwardi iyo wahayb ibnu khaalid waa isla dabaqa uun atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaye laakiin ninka kitaabka ku badan ee kusoo noqnoqday abwaabta kala duwan kuba sugani waa wahayb ibnu khaalid ee wahayb ibnu lwardisama hal arkaa inuu xadiiu leeyahayba ma meelo kooban kitaabka kaga jiro waxa weeyaan waana isla dabaqo can abi xaazimin can sahl bni sacdi can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam qaala ina fi ljanati jannada waxaa ku sugan la shajaratan geed yasiru uu soconaya araakibu kii waxfuushanaa fii dilihaa harkeeda mi-ata caamin boqol sannadood oo laa yaqdacu haanu goyneyn oo lafdigii dambe acraj can abi hurayra ayay xadiidkan uu sahal ay isku mid yihiin bal kolley riwaayana way noo dambaysaaye dee xadiidka macnihiisu waa inoo cadiyo dee jannada iyo sacadeeda oo balgeed keliya oo dhirteeda kaba mid ah ayaa waxa weeyaan maaha haddaa ruux lugaynaya waa ruux farase aada u dheeraynaya oo fiican fuushan oo boqol sannadood soconaya ayaan haddana geedkaa keliya laamihiisii ka hoos baxahayn waa saacada jannadu ay leedo dee ilaahun baaba og intay gaadhsiisan tahay waa kaa ilaahay inoo sheego qur-aanka ay nooguba sugan tahay dee waxa weeyaan in ballaadhkeedu asamaawaat waalarda uu yahay oo samooyinka iyo dholalkoo la isbaaldhigay inuu cardigoodu noqonayo dee duulkuna oo kaba sii dheer yahay arrin kalea jirto halkan culimadu ay soo qaadaan oo kolley de waa lafdigan fii diliha marka la eego janno wax cadceedoo ku sugani ma jirto laa yarawna fiiha shamsa walaa zamhariira in harhkuna wuxuu kaba yimaadaa dee waa cadceed iyo waxyaalahaas buu kaba yimaadaa marka taas baa deeta culimo kala duwan waxay dee xadiidka kuba xambaareen inay yidhaahaan fii naaxiyatiha ama fii kanafiha waa intaa ay qarinayso ama naaxiyadeeda iyo jihadeeda ayaanu ka hoos baxahayn taas oo kale taas baa la yidhi macnaa laakiin haddii an dee aynala habeen iyo maalin ama cadceedi maba jirto oo markaa harhkani ma muuqanayo harhkuna dee markay cadceedi jirto ayuu muuqdaayo oo wixii kolba kaa celiyo cadceed ama kaa asturo cadceed baa dilli lagu magacaabaa olow fay uu yahay weliba gelinka damba marka uu noqdo taas uu yahay haddana dee nuurkeedan iyo iftiinkeedan iyo waxyaalaha iyadoo cadceedba la eegin waabay noqon kartaa in waktigan aanay cadceedu soo bixin oo kale bal matalan dhulkuna uu iftiinka leeyahay laakiin taasoo kalena dilli waaba lagaba cabiri karaa muhimku waxa weeyaan un geedka marka la eego laamihiisa iyo aqsaantiisu intay gaadhsiisan tahay ayaan boqol sannadood lagu dhaafahayn weliba ruuxu wax fuushani aanu dhaafahayn bal taaba weeye fii dilihaa miata caamin laa yaqdacuha qaala abu xaazimin abu xaazim baa wuxuu yihi faxadatu bihi waxaan ugu waramaya nucmaan bna abi cayaashin izuraqiya oo abu xaasim waa salamat bnu dinaar waa taabici weliba taabiciintii ugu dambeysay taabiciinta ayuu ka mid yahay ninka kalena waa aynu horeba kitaabka ugu soo marro isna taabici oo reer bani sureyqa taasba weeye salawat bnu dinaar kol haddii magaca dinaar iyo dirham nin carbeed maaha waa mawaalidiibu isagu kaba mid yahay ninkani waa reer bani sureyqa oo dee waa reer ansaareed oo waktigii rasuulka ilaahina reer macruuf oo masjid gaara baa lahaa masjid bani zureeq oo bal matalan taasoo la arka jihaadiya inin laftiga dikrigiisa kuba soo maray taas ayuu u warramay in yarna uu ka dabaqa horeeya xadiidku uu sheegay uu ka maqlay sahl faqaala wuxuu yihi markaa nucmaan isaguna xadiidkan waa maqlay saxaabi kaleu ka maqlay wuxuu yihi xadaanii wuu ii warramay abu saciidin alkhudriyu can inabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi ina fi ljanati shajaratan jannada waxaa ku sugan geed waa geedkaas bacd alculamaa riwaayaadka qaarkood bay kuba yimaadeen malaa wax lagu fasirana taas baaba ugu ron waayo bacda riwaayaad bay ku yimaadeen waa duuba oo kale marka geedkana la leeyahay war taas way kuba timi walow laftii xadiidka sidratlmuntahana uu kuba yimi geed baa ku sugan yasiiru uu soconaya alraakibu waa kii fuushanaa aljawaada wuxuu fuushan yahay waa faras faraska fiican baa aljawaad lagu magacaaba waana mafcuul de imika raakib baa nasbinaysa waa ka isagu fuushan aljawaada faras fuushan almudamara waa faras aad loo layliyo loo jareeyey oo dee bal matalan socod badan loo asariica macnaa deg deg badan kolley tadmiirkana jihaad baynu kuba soo maray oo habkay u samayn jireen oo siduu xaafid ibnu xajar yidhaah dee kitaabkana hore waynu uguba soo maray kayfiyada tadmiirku waxay ahayd fardaa markay noqoto marka hore calaf badan bay siin jireen ilaa uu naaxo faraskii dee ay doonayeen inay tadmiiriyaan uu xoogaysto marka uu naaxee uu xoogaysto ayay yarayn jireen ay marka dambe ku yarayn jireen waxay siinayeen oo waxay ku gaabsan jireen inuu ku noolaan karo ama qadra alquut aqalna way gelinayeen meel kulul bay gelinayeen weliba waxbay ku da dadayeen oo waxbay saarayeen waa si uu u kululaado oo u dhidido cuntadii way ku yareeyeen meeshaa kulul bay geliyeen waxbay ku dadeen waa dhididayey hilibkiina waa ka go-ayee markaasaa maxaa dhacaysay markaa hilibkiisu fududaado ee dee ayaa waxaa soo hadhaysay dee hilib adag oo soohan baa isagii u soo hadhayay oo markaas wuxuu noqonayay midde aada iyo aad xagga marka la eego si orodka iyo waxyaalaha caynkaasa ugu adkaysi badan orod badanna leh waa say bal matalan kayfiyada tadmiirku uba dhacaysay haddaba maaha faras caadiya unoo lasoo qabtay unoo dhici karta markuu muddo yar socdo dee iska daalaya waa faraska caynkaase dee aada isagu loo tadmiiriyey ayaa soconaya weliba degdega badan boqol sannadood ma yaqdacoha isagoon goyneyn kolleyna waa sacadaa jannada xadiidku macna inaan ugu laabanaa ma jirtee laakiin imika halkan bal waxaa ku sugan waana muslim baa warinaya nucmaan ibnu marka la eego ibnu abi cayaash inuu yihi xadaanii abu saciidin alkhudriyu intan casharka caawa ku jirnana xadiid kaloo saasoo intuu sahal abu xaasim ka maqlay sahal uu nucmaan dib ugu sheegay oo uu nucmaanna yidhi abu saciid baan ka maqlay baa inoo dambeeya xawdna horeynu u soo maray xadiid saasa waa saddex xadiid oo saddexdaba eeg waxaa warinaya abu xaasim baa sahal ka warinayay markaasuu u sheegay nucmaan ibnu abi cayaash si uu isaga ugu faa'iideeyo nucmaanna wuxuu u faa'iideeyey inuu saddexdaba ka maqlay abu saciid alkhudri kitaabka muqadimadiisiina markii uu muslim ku jiray doodii adkayd uu la doodayey ninkii dee bal matalan uu isagu ku tiriyey inuu qowl mukhtaraco loogu horreyn uu laba yimi halkii mucancanka amsiluu ururiyey oo uu tiriyey amsiladii uu soo ururiyey waxaa kaba mid ahayd inuu yidhi nucmaan ibnu abi cayaash saddex xadiis buu abuu ka wariyey abu saciid ujeedada markaa wuxuu leeyahy riwaayadna kuma hayno isagoo yidhi waan ka maqlay riwaayada kuma hayno isagoo yidhi waan ka maqlayoo ujeeddadu markaa wuxuu radin u ahayd cidda tidhi dadka wada isa soo gaadhay ee mucaasarooday waa in si aynu xadiidkoodii ugu xambaarno waxay dee bal matalan ama aan u xujaysano inaan helo samaac ayuu radiyaya wuxuu leeyahay saddexdaa xadiid baa nucmaan ibnu abi abi cayaash abu saciid kama warinayaba ma hayno dee isagoo leh waan ka maqlay laakiin warintaan hayna e laakiin waxa weeya subxaana man laa yaso saddexdiiba muslim waa wariyo samaacu kitaabkiisay kuma sugan yihiin waktigaa uu halkaas marayay ama uu doodaa ku jiray arrinkaas iyo radintaas ayaa la arkaa inaanu soo xaadirsane dee talabaadna xadiid kale ka horeeyo xadiid kaleay tabac u yimaadeen xadiid kale ayay oo malaa umuurahaasna way kaba qariyeen bal waxaan leenahay umuurahan muqadimadii kusoo marree muslim waa tan dee kitaabkiisii saddexda xadiidba ay ku sugan yihiin isagoo nucmaan yidhi waxaan ka maqlay abu saciid kii kalena uu inoo dambeeya midna hore inuu soo maray saddex intaas ah baabu ixlaal ridwaani cala ahli ljanati falaa yasqadu calayhim abada baabu ixlaal ridwaani waa raalinimada dejinteeda la dejinayo calaa ahli ljanna ahlu jannaha korkooda macnaa in ilaahay ka raali noqonayo markuu jannada geliyo dabadeed inuu dee uu raalli ka noqonayo falaa yaskhadu ma cadhoonayo calayhim korkooda abadan ee ridwaankaas ridwaanu min allahi akbar si ilaahay ba yidhi naciimkii laba siiyeyba taas ayaaba kaba sii weyne war taas buu baabkeedi yahay xadaثna mحamed بn cabdالرaحman بn سhm qal xadaثna cabdالlahi بn المubaaraki qal akhbarana malik بn anas xa وxadaثanii haarun بn saciidin اlayliy wlafd lah qal xadaثna cabdالlahi بn wahbi qal xadaثanii malik بn anas عan zayd بn aslma عan caضاء بn yasaar عan abi saciidi الkhudriy عan الnabiyi slى الlah عalيه وasلم qal anahu qaal bal kollay sanadka cidima cusba ee ninkaa ugu horeeya sheekha muslima moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu sahmi kollay sahmigani waa awowgiisa labaadoo cabdiraxmaanku waa ina xakim waa moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xakim ibnu sahmin waa reer addakiya waa nin fiqa oo qolooyinkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa imaam axmed iyo dabaqadiisii waa nin kitaabkan muslimuun ku sugan ee shanta kitaab ee kale ee bukhaari iyo afarta asxaabu sunan midna riwaayo kuma laha muslim baa la gooni noqday wax warintiisa laga wariyo ee laakiin waxaan leenahay horeynu usoo maraye se waxaan leeyahay un bal imaka sahmigana waa awowgiisa labaad buu noqonaya waana afraada muslim waana nin hiqaa weeye inta kalena waa dadka aynu maro kala do ama dee hiqaadii ruwaad iyo aimadoodiiba weeyeen can abi saciidin alkhudriy ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala in allaha yaquulu liahli اljanna ilaahay wuxuu ku odhanayaa ahlujannaha yaa ahla ljannati ahlu jannow waa u dhawaaqayaa wuu la hadlayaa oo wuxuu odhanayaa ahlujannow fayaquuluuna waxay odhanayaan labayka rabbanaa wasacdayka wاlkhayru fii yadayk macnaha taasay ugu jawaabayaan labayka rabbana wasacday sacdaykana labayka dabadi un bay timaadaa ee labaykana ajabnaaka ijaabata bacda ijaaba oo laba bimacnaa ajaaba laba bilmakaani iyo alaba oo waa isla miduna bimacnaa aqaama oo bacnaa aqamna naxnu muqiimuuna calaa daacatika iqaamata bacda iqaama daacadaadaanu ku neginahay ee iqaamata bacda iqaama wasacdaykana waa dee itbaacu iyo dee waxa weeyaan anagoo raacayna dee cibaadadaadi iyo diintaadii waa mutaabacatan bacda mutaabaca wاlkhayru fii yadayka khayrkuna gacmahaaguu ku sugan yahay khayrku adiga ayuu xaggaaga ka yimaadaa gacmahaaga kuga sugan yahay ee kolley khayr iyo sharba waxa weeyaan waa wax ilaahay qadaray waa wax ilaahay oo abuuray une laakiin lafti xadiid ba kuwa yimi wa sharu laysa ilayko sharku wax ilaahay loo idaafeeyo ama loogu dhowaado maaha taas wاlkhayru fii yadayka fayaquulu wuxuu odhanayaa hal raditum maraali noqoteen fayaquuluuna waxay odhanayaan wamaa lanaa waxaa noo sugnaaday muxuu yahay ayu shayin sabata lana oo laa nardaa anaan u raalli noqonayn yaa rabbi rabbigayow waxaa anaga noo sugnaaday anaan u raalli noqonaynin muxuu yahay walxaal qad acdaytana aadna siisay maalam tucdi waxaanad siin axadan min khalqig oo dee iyagii janay galeena wixii kale khalqigii kale laba sii naciimkan bal dee wixii fariiqii kale naar kuba sugnaa waaba dhibaataysayinay cadaabayin haddaba adigoo waxaanad khalqig axad khalqiga kamida aanad siin aadna siisay waxaanaan u raalli noqonaynin muxuu yahay waanu raalli noqonay way rabbigayo fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay alaa ucdiku maydin siiya afdala min dalika waxaan imika naciimkaa arkaysaa waa naciimkii maa laa caynu ra'ti walaa udun samicat walaa khabara calaa qalbi bashar kii weeye kaas naciimkaa arkaysaan wax ka fadli badan maydin siiyaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa rabbi rabbigayow eeg markii horena way nooguba sugnayd oo wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbi halkana fayaquuluuna yaa rabbi labadaba dee jamac baa ka horreeyo daahirku wuxuu keenayay in laba yidhaaho waxa weeye oo say dee labayka rabbana sacdaykaba ijaabada ayna jamcaba horeeyaay daahirku wuxuu keenaya wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbana iyo fayaquuluuna yaa rabbana wa ayu shayin afdalu min dalik taas baa dee cibaa daahir ahaan ahaydba halkan laakiin labaduba dee ifraadkan bay ku yimaadeen yaa rabbi waa rabbiga yow waa si dee shaksi keli u hadlayo kolley nuktada taa ku sugan waa suu saaxibu fayd alqadiir munaawi sharaxan jaamicu sagiirka ayaa wuxuu yidhaha labada meeloodba yaa rabbi fi lmawducayn waxay oo yaa rabbana aanay uba dhicin iyadoo jamcu marka horeba dee laba sheegay waxaa matalan aytadii ina dareensiinaysaa ina tusaysaa hadalkani mid kastaba hadalkiisii weeye maha macnuu inay qolay intay hadashay intii kale ay aamusan tahay oo kuwani ay dee kuwa ka wakiiliyadayaan rabbanaaye mid kastaba dee inay raalinimadan waxaan raalli ku yahay way u xasishayoo waa mid kastaba qowlkii waa mid kastaba kamidaba qowlkii ee maaha inay daa'ifa intay hadashay daa'ifadii kalena ay aamusan tahaye kalaamku iyo qowlku waa min kulli waaxidin taas baabay tahay waa arrin uu sheego ama xadiidkan uu kuba qabto saaxibu fayd اqadiir ama waa sharaxa jaamic صaغيr munawir waأyu shayin afdal min dalik fayaquluun maxaa ka fadli badan fayaqulu wuxuu odhanayaa uxilu waan dejinayaa bacda unzilu calaykum korkiina ridwaanii ra'da haddii la damiyana way banaan tahay ridwaanii iyo rudwaanii walow dee malaha carabka inta badan maqalkeedna ay ku yartahay laakiin xataa qur-aankaba waa la akriyay ee ridwaani ama rudwaani labaduba waa laba noqon jire raalinimadayda waa ridahayga ayaan korkiina dejinayaayo falaa askhadu calaykum bacdahu abadan waayo dib dambayse idinma cadhoonayo dee ruuxu hadduu naciimba kuma jiro oo cidaa u nicmaysay laakiin ciddii u og yahay dee inaanay raalliba ka ahayn kolkol wax kaluu fishaayo qalbigiisa hagaaguma dego arrinkan ridahan ilaahay baa wixii la siiyey naciim ahaaba kaba weynsta ilahay yihi waridwaanu min allahi akbar macnaha naftoodii marka la eego iyo tanacumkan iyo umuurahan iyo kuraaxaysigan iyo ta waxaa dee markay og yihiin sayidkood iyo khaaliqood iyo rabbigoodii inuu raalli kaba yahay isagoo waxaa siiyey tiibaa dee marka la eego nicmo ahaan tii hore kaba weynba ugana sii raaxo iyo nicmo badan haddaba falaa asqadu calaykum bacdahu abadan baabu taraayi ahli اljannati ahla اlgurafi kamaa yura alkowkabu fi الsamaaءi kollay sifaadkii iyo jannadan kuma jirna ilaahay naga dhigo ehelkeede wuxuu markaa baabu taraayi ahliljannati ahlujannaha aragtidooda ay arkayaan ahla اlgurafi waa gurufooyinka iyo ee waada qusuurta ehelkeeda yaa kaba sareeya kamaa yuraa sida loo arkaya alkowkabu xidiga fi الsamaaءi samada ku sugan samada de waa taa mee jannadu waxaan leeyahy waa ta saacada intaa leeg leh ee cardigeedu samawaadkii iyo dhulkii oo la iskuba dare ay yihiinba dullo uu kaba sii badan yahay haddaba dadkii dee janno gelayeyna isku darajo maaha waa tan suurat lwaqaca asaabiqiin iyo asxaabu ulyamiin bal kuwaa saabiqiintaa sii kala tagsan asxaabu ulyamiin iyaguna haddana way sii kala tagsan yihiin tafaadul weyn baa jira walow mid kastaaba naciimkaa ilaahay siiyey kaa kale aada ugaba sarreeye aada ugaba fog haba arkee taas buu raalli ku yahayoo waaba dee naciim aan la arag baa isba laba siiyeeye laakiin tafaadul weyn baa jira haddaba maxaa baabku u baabaysan yahay ahlu jannihii iyagoo tafaadulkaa weyni jiro ayaa kuwii dee meelo aynu waxa weeyaan kuba sugnaa jannadii kaba mid a xataa iyagaba kuwa hakaba sii hooseeyeenoo kuwo kale hakaba darajo sarreeyeen ayaa waxay arkayaan dadkii iyaga kaba darajo sarreeyey oo aada iyo aada ugaba durugsan oo saa xidig xidigahaa samada kaba mid ee aada u nuurka badan ama dhinaca galbeed kuba sugan isagoo sii dhacaya ama dhinacan kaba soo baxayo kuba sugan ee aada inoogaba fogsaa loo arko saasay ahlulguraf ay uba arkayaan bal taas waa litafaaduli maa baynahum xadiidkay nooguma iman doontaa bal taas buu baabkeediya xdثna qتaybة بن سعيidi qال xadثna يعqوب yعnي بن cبدالرحمن الqاrية عن أbي xاaزm عan سهل بن سعد أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل wuxuu yihi rasuulki ilaahay إna أهل الجaنaةi جannada ehelkeedu layataraaأwna kollay waa dee تafaaculka halkan si waxa ay istusayaan oo kale laakiin macnaa waa la yarawna وayanduruuna un weeye asalkaan kuma fasirayna way arkayaan algurfata kollay ahla lgurafna waa lafdigu waa inoo dambeeyaabe waa gurfo waa dee aqalba kollay yuraa daahiruha min baطinha wa baطinuha min daahiriha siban fi ljannati jannada kuma sugan kamaa tara-awna sidaa u arkaysaan alkowkaba xidig fi samaai samada ku sugan macnaa waa fogida ay iyo darajaadkoodu ay aada u kala sarreeyaan ay u kala durugsan yihiin manaasishoodu ay u kala fogtay meelahay kala degeen ayaa waxay arkayaan saaca xidigaha u aragtaan oo kale ay dad kale oo ahlu janno oo ka martaba sarreeyo halkaasoo kale ku sugan ayay u arkayaan qaala sahal baa wuxuu yidhi faxadatu bidalika nucmaan ibna abi cayaash waa xadiidkii labaadeen sheegayey ama ka kale xawd baynu kuba soo maray ka saddexaad nucmaan ibna abi cayaash ayaan xadiidkan ugu warramay aan sahal ka maqlay waa u faa'iideynaya oo dee waxa weeyaan wixii aada maqashe dee dadkaa kale bal matalan dalabadii ahaa inaad u tilmaanto ama ciddii aad ka helays halkii ay kaba helayeen ama aada u faa'iidaysaa kolley waa shay dee fiican oo wanaagsan oo bal qarinta laga qariyo faa'iido laysdhaho ruuxu silaa adigu la gooni noqo intan aad ruuxa la dheeraatid kolley say aimadu yidhahaan dee waa shay aada u foolxun waana bukli nooc xun weeyaan oo dalabada qaarkood ama dadka aan niyadoodu fiicnayn ay kuba dhacaanba weeye kollay taasna ay keeni karto ee in laguma ciqaabo wixii isaguba ama kuba intifaacine haddaba uu faa'iideynayo waa u sheegaya xadiidkanuu saxaabiga kaba maqlay isaguna saxaabi kaluu ka maqlay xadiidka faqaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa saciidin alkhudriya yaquulu xaalu ku qowlayo kamaa taraa'awna alkowkaba duriya fi lufuqi asharqiya aw algarbiyi ziyaadaabuu ugu daray abu saciid uu ka maqlay oo sidaa way arkayaan oo ahla alguraf oo aada ugaba sarreeya ayay arkayaan kama tara-awna sidaa u arkaysaan alkowkaba xidig aduriya weeye iftiin badan oo nuur badan kale waa kaa idaa'adiisu ama indee waxa wey aada iyo aada u xooga badan tahay waamarkaa taas baaba aduriya ooya kale dhowr luqan halkan imaamku raximah llahu tacaala ama nawowi waa soo naqlayaa lafdigan duri ayuu kuba soo naqlanayaa oo uu leeyahy maantana dee waa qira'ad malaa qur-aanka kuba sugane laakiin ta ugu mashhuursanitan weeye kamaa tara-wna alkowkaba duriya oo fi lufuqi ku sugnaaday ufuq ufuq waa annaaxiya ama anaaxiya min alardi anaaxiya min asamaa waa la dhaha marka waa tii samadaydu fi lufuq asharqiyi macnaha xagga bari aw lqarbiya oo ujeedadu xidig aada u nuuraya oo dee aada idinkaba durugsan oo dhinacaa matalan galbeed kuba sugan oo sii dhacaya ama soo baxaya oo dhinacaa bari kuba sugan saa u arkaysaan ayaa ahl alguraf ee jannada kuba sugan ayay kuwii ka hooseeyey ay uba arkayaan waana litafaaduli maa baynahum wax kale maaha xadiidkay nooguba soo socotaan waxadaanaa isxaaq bn ibraahima qaala akhbarana almakzuumiyu makzuumina wanti marka dhaweyd aan magaciisa sheegay muqiirat bnu salama weeye maaha nin kale xadaثna whayman can abi xaazimin bilisnaadayni jamiica naxو xadiiثi yacquuba oo wuxuu u wadaa imika markii hore aynu soo marnay xadiidkaa hore yacquub ibn cabdiraxmaan baa abu xaazim ka wariyey imikana wuhayb ibnu khaalid baa abu xaazim ka warinaya dariiqii yacquubna laba sanad baa ku sugnaayo waa can abi xaasim can sahlin iyo dee kan kale can abi xaasim can nucmaan can abi saciid waa labadaas haddaba in wahaybna labadii sanadba xadiidka waa ku wariyey isagoo xadiidkii yacquubna xagga macna ay iskaga mid yihiin naxو xadiiثi yacquuba xadaثnي cbdاللahi بن jacفar بn yaحyى بn khaalidi qala xadaثna macnu qala xadaثna malik xa وxadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي واللفظ لah qال xadaثna cبداللahi بن وهب qال أخبرnيi mالك mالك بن أنس عن صفان بن سريم عن cضاء بن يسار عن أbي سعيid الخdري أن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل bal xadiidku kolley waa xadiidkii waa lafdigiisu uu inoo soo socdaa xadiidkaa horeynu kaba soo baxnay ayaanu laba mid yahay xagga marka la eego dee imaam malik ayaa imika halkan sanadku isugu imanaya macna bni ciisena waa talaamidiisa ama asxaabtiisi raggoodii ugu waaweynaa ugu idqaankaiyo axaadiidiisa dabdin badnaa xafnu xajar baa wuxuu raximah llahu tacaala sheegaa xadiidkan dee imaam malik baa wariyey waa min saxiix xadiidi malik kitaabkiisa muwada'na kuma sugno waa axaadiidii dee imaam malik uu warinaye lagaba wariyey laakiin khaarij almuwada lagaba wariyo xadiidka muwada kuma sugna waana tan dee dariiqan imika ay aimadii markaa kutubta saxiixa lahayd imaam malik kagaba wariyeen wuxuu yihi marka abu saciid alkhudri ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaal ina ahla اljanati ahlujanuu layataraa'wna waxay eegayaan layanduruuna wayarowna arkayaan yatara'awna way istusayaan oo imaka fartay soo fiiqeen wax qarsoon maaha wax dee balmatal taal ee waxa weeyaan lafdigu macnuhu dee taas haba ahaado luqa ahaanee macnuhu halkan waa yanduruuna wa yarawna way way arkayaan ahlulgurafi waa gurfooyinka jamcu gurfatin weeye waana guraftaa dee jannada aqaladeeda kaba mid ah waxaana xadiidkuba yimi inay jannada kuba sugantahay guraf yuraa daahiruhaa min baطinihaa wa baطinuhaa min daahirihaa o markii rasuulka ilaahay nin weydiyu yihi gurafta caynkaasan ayaa leh waa dee ruuxa isagu waxa weeyaan in dee soomkii daa'imay ee hadalkii fiicneeyey ee waadcama dacaam kuwaas iyabaa gelaya haddaba ahl aljanna layataraa'una ahlalgurafi min fawqihim iyo dee ahaatay xaggooda sare iyo korkooda aadna ugaba sarraysa kamaa tataraa'awna saa u aragtaanba idinku alkawkaba xidig adduriya isagu ah mid nuurayo iftiin badan oo alghaabira isagu baaqi ku ah min alufuqi kolley bukhaari oo halkan minta bedelkeeda fii baa taalay bal waan iskagama fasiranaynaa na taas waxbaa waxyaalaha kale iyo meelo qaarkood dee taasaa ka wada dhow bay ila tahay ee alghaabira isagu ku baaqiga ah min alufuqi ay fi lufuqi ufuq ku baaqiya min almashriqi aw almaqribi ama xagga bari ahatee ama xagga galbeed oo ujeedadu dee waxa weeyaan lafdiga alkaabirna macna almaadi waa yimaadaa waayo kabara waa alfaadaha kuba timaada laba macnoo isu mid ah oo kii tegeyna waa ku yimaadaa wixii kii baaqiga ahana waa u yimaadaa ee waxa weeyaan isagii baaqiga kuba ah jiho jihooyinkaa samada ka mid oo xagga bari ama xagga galbeed adugu waa xidig aad u durugsan nuurayo iftiimaya aadna idinka fog oo dee markaa ayn walow samada bartankeediiba kuwa sugnaa jihadaas waa sii fogaaday weeyo ama jiha galbeed buu kuba suganya ama ufuqaa bari buu ku suganya aad ba usii durugsan oo bucdi baa looga jeedaa iyo fogiday baa loogaba jeedaa taas saas oo kale ayay u arkayaan maxaa arrinku iyo waa kan litafaaduli maa baynahum waa dadkii mu'miniinta xataa asxaab alyamiin iyagoo isku ah ama saabiqiin isku ah ayay kala tagsan yihiin haddana waa waxa iyaga kuba sugan waxa iyaga uba dhexeeyo kala tagsanidooda waa darajaadkooda iyo maraatibta iyo manhasishay galeen tafaadulka iyada u sugan ee dee iyo matalan kala dee fadilinta ay kala fadilan tahay taas daraaddeed qaali waxay dhahan yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow tilka taasi manaazilu lambiyaai ma dadka ambiyada guryahoodii miyaayo laa yabluquhaa aanu gaadhahayn markaa hayruhum iyaga kayrkood oo manaasilsha dee qurafta caynkaasee aada u fogee dadkii ahlu jannaha ay u arkayaan saa xidigaha loo arko oo kale ma waxa weeye ambiyada manaasilsheedii oo iyaga uun mooye cid kale aanay gelahayn laa yabluquhaa hayruhum qaala balaa والdي نفسي بيdي رiجaaل آmنوا باللahi وصدقوا المرسليiن xadيidka lftiga bla baa kuba yimi halkan barhkood baa ruwaada bukhaarي barhkood kasoo nqliyay si abudar oo kale in bal inuu halkan kuba wariyay waa de adigu barhkood siay soo nqliyan waxaa dhici karta inaan xataa taaba laba hubine lakiin barhkood ay sooga nqliyaan bal oo ay raajax yeelaan ay leeyihiin dee imaka halkan markay yidhaaheen waa guryihii ambiyada iyo maraatibtoodii oo cid kale ma gaadhayso ayaa rasuulka ilaahay meetaa waa idraam waa jeedtaa laga jeedsanaya ama intiqaalo may arrinku taas ma ahe waladii nafsii biyadii rijaalun manaazilu rijaalin weeye rag manaasishood weeye aamanuu billahi wasa dad mu'miniina weeyaan oo saalixiin ama saabiqiintii iyo kuwa dee ire ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim bal masalan iyagu ilaahay rumeeyey rusushii rumeeyey kuwaa weeye manaasishoo ujeedadu maaha un ambiye manaasishood ee dad mu'miniin oon ambiye ahayn baa gaadhaya bal taas waay balaa haddaan sideeda kuba daynana dee horta waa xarfu jawaab ee laakiin nafyi dabadi bay timaado hadal isbaat lee dabadi ma timaado marka haddiiba laa yabluquhaa gayruhum nafyigan aan eegno iyaga anfiyanay leeyihin ma gaadhayo kayrkood ma gaadhayo inay iyadna xarfu jawaab haba noqotee nafyiga dabadid markay timaada waxbay sugaysaaye bala maye balaa yabluquhaa kayruhum inagoon bal jaanibkaa barya o dhan may kayrkood waa gaadhaya ambiyaba ha galeen laakiin kayrkood waa gaadhayaayo waladii nafsii biyadi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye rijaalun manaazilu rijaalin kale mudaafaan qadarane waa rag manaasishoodi iyo maraatibtoodii iyo dee meelihii maqaamyadood aamanuu biاllahi wasadaquu lmursaliin bal waa jannada saacadeeda iyo saa dee dadkuna acmaal ahaan iyo iimaan ahaan iyo wax kasta lagu kala tegsanyay iyadoo asalkii la wadaagsaday ayaa dee wixii jazahoduna uuse aad iyo aad ugu kala fog yahayba wey baabun fii man yawadu ru'yata nabiyi sala allahu alayh wasalam biahli wamaalih wuxuu u baabaysan yahay fii man yawadu waa cidda jecel ku tamaniyeysa ru'yata nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aragtidiisa biahlihi wa maalihi ay muftadiyan isagoo kuba furanaya oo arrinkaa dhaafsanaya biahlihi wa maalihi macnaa waxa weeye de waa dadka rasuulka ilaahay aada iyo aada u jecela aan laba kulmin oo waxa weeyaan dee iyagu haddii bal iyaga ay heli lahaayeen oo ay u sugnaan lahayd rasuulka ilaahay inay arkaan oo taa beddelkeeda ay ehelkoodii iyo maalkoodiiba ay kuma waayaan way aqbali lahayn qaadan lahaayeen oo hadday helayaan ehelkoodi iyo maalkoodii baa waxay dhaafsan lahaayeen ba aragtida rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal taa wixii kuba yimi kolley macnahan oo kale oo tamaniga rasuulka ilaahi ru'yadiisiya lagu tamaniyay kitaab alfadaa'il baynu xadiid kan laftigiisiiyaanu ahaaninbe laakiin macnahan laa kusoo maray ama de haddaan eegtaan laba kun iyo saddex boqol iyo afar iyo lixdankii raqabkii a marka tarqiibkaa lasoo tiriyo oo fadaa'il bilowyadeedii oo bal matalan kolley tarjamo tan ku dhowina ay meesha kuba sugnayd macnuhuna maca hadal abu isxaaq uu leeyahay raawigan muslim na xadiidka way raacsanayn xadiidku markaa lahaa agtayda taqdiim iyo taakhiir bay kuba sugan tahay bal waa dee labadoodaa muqaarabeyn doontaano waa u laabmi kartaane laakiin lafdiga inoo soo imika uu tarjam ahaan u dhigtay waa lafdiga xadiidka waana kan xadiidku xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yعquب yعni بn cabdالرaحman عan سhayli عan abihi عan abi hurayrata markii dhaweyd waxaan soo arkayna yacquب ibn cabdالرaحman oo سhl ibn سaad xaazim kaba warinayay imika سhayl ibn abi صaalح buu kaba warinaya sla bihi abu صالح abu صالح abu hurayra wa xadiث abu hurayra أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waسلaم qaala wuxuu yihi min ashadi ummatii ummadayda kuwa ugu adag xuban jacayl lii aniga ay jecel yihiin waxaa kaba mid ah naasun dad yakuunuuna ahaanaya bacdi aniga dabaday ima soo gaadhayaan waa wafaadkayga dabadiibay imanayaan may arag rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kuwaas baa dee kuwa dadka aniga igu jecel bal matalan kaba mid ah yawadu wuu tamaniyayaa eeg wuxuu ku tamaniyayaa axadu midkood low ra-aanii kolley lowdan macnaa dee masariyaan kaba dhiganaayo qur-aankana waa tan iyadoo yawaddu ay kaba dambaysiiyaan waabay dee meelo ayay dhacday macnaa anna way kuba fasireen ama masariya marka caynkaasa kaba dhiga oo yawaddu wuxuu ku tamaniyayaa axadu midkood low ra-aanii an yaraanii inuu i arko oo lowdi macnaa antaa masariyada biahlihi wa maalihi ay muftadiyan isagoo kuba furanaya aragtidaas oo haddii dee uu isla helayo rasuulka ilah u arko ehelkiisa iyo maalkiisa haysta waa khayr iyo dee nicamtaasi oo uu isku biirsaday laakiin haddii arrinta u joogsato inuu aniga aragtidayda uu laakiin taa beddelkeeda waayo ehelkiisa iyo maalkiisa bas taas wuxuu dooran lahaa inuu rasuulka ilaahay arko ehelkiisa iyo maalkiisana uu waayaba oo taa beddelkeed dee adigu taasuu ku bedelan lahaa weeye marka yawaddu haddaba dadka aniga ras iigu jacayl badan ummaddayda waxaa kaba mida kuwa dabaday imanayo midkood uu ku tamaniyayo jeclaanayo low ra-aani inuu i arko biahlihi muftadiyan biahlihi wamaali weye isagoo arrinka aragtidayda ku furanaya ehelkiisa iyo maalkiisiiyo kuba furanayo inuu tarjamada u mooye wax kale xadiidka kumuu sharxin bal macnihiisi waa kaa xadiid horeynu soo marayna oo aynu ka amidiin tilmaamay laba kun iyo saddex boqol iyo afar iyo lixdan baa raqamkiisu ahaa kitaab alfadaa'il baan kuba soo maray kolleyna isaga halkaasna kalaam waa ku lahaa dee imaamkuba abu isxaaq oo matiga kalaamkiisu lahaana waa jiray bal waa aad bay isugu dhow yihinna waa isla muqaaranayn doontaa biidn illahi tacala lakiin macnihiisi dee waa taan aqbeeya bab fi suuq اjanai wama yanaaluuna fiiha min anaciimi wاljamaal wuxuu u baabaysan yahay jannada suuqeeda jannadii baa suuq leh waa sifaadkeedii baan kuba jirna iyo wamaa yanaaluuna waxay gaadhayaan dadku fiiha suuqa jannada jannadiiba kama celinayo damiirkee suuqii baanuba celinaya afya suuqna xagga luqada dee kolley waa suuqba wataan idhaahno laftiga carbeed baan isticmaalna barkood baa yidhi waxaa suuq loo yidhiba lianna annaasa yaquumuuna fiiha calaa saaq way oo taa waa la taagtaagan yahay oo deenay oo se baa suuq loo yidhi amase lianna albadaa'ica ama albadaa'icatu saaqu ilayha badaaicdii alaabta xaggeeda loo soo kaxeeyaayo waa min asawq bay markaa taas noqon tana min asaaq ay saas baa loo yidhi laakiin xagga marka la eego laftiga suuq yudakar wa yu'anas macnaa waa la tadkiiriyaa waxa banaan labada luqaba way jireen in mudakar lagaba dhigo marka damiirkii loo celinayo waxii laga sifaynaya iyo waa la tadkiirinaya waana la ta'niisiyaayo markaas wixiisan oo kale damiir u laabmaya ama dee sifadiisii oo kale waa la ta'niisiyaa bal weliba ta'niiskaa badan bay yidhaahaan marka imanka wamaa yanaaluuna fiiha ay fii hadihi suuqi markaa dhe suuqa wixii ay ku helayeen ee dee qurux iyo wanaag ah hoose xadiidkeena uguma iman doontaan xadaثna abu cثman سacيid بن cabdالجباr الbصriي qال xadaثna حmad بن سلمة عan haaبt الbunaniي عan أنس بn malik أna rasuul الlahi slى الlaه عlay sلم qاal bal sanadka waxaa ku sugan ninkan sheekha mslma abu cثman سacيid بn cabdالجباr markaas albصri bal taas baa inoogu sugan kollay ninkana hore umaynaan soo arag xadiidkan buu keliya ayuu mslim ku leeyahay wax kale kuma laha gees kalena muslim iyo abu da-uud baa wax ka wariyoo labadooduba waxbay ka wariyeen laakiin ragga kale kutubtan kale ee lixda ali iyaga riwaayo kuma lehe waa muslim iyo abu da-uud xaafid ibnu xajar oo kale saduuq buu kaba cabiray min rubanaan iyo ujeeddadu hiqanimo iyo taa kumuu sifayn waa martaba afraad iyo waana xadiidkiisu xasan iyo meelaha noqonaya haddii weliba dee aan wax dee lagu khilaafin oo kale laakiin aimo kale ayaa xadiidka dee ninkan tawsiiqiyay oo waa hiqo yidhi muslim iyo waa kuwan abu da-uudna waxbay kaba wariyeen iyagoo xujaysanaya bal waxaan leenahay waa nin hiqaa labadaa sheekhna afraaddoodiiyo waxay la gooni noqdeen ay aimada kale kala gooni noqdeen buu kaga mid yahay xadiidkana kitaabkeenu ku leeyahay inta kale waa dadkii aynu soo arki jirne can anas ibni malikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaal ina fi ljanati jannada waxaa ku sugan la suuqan suuq baa ku sugan suuq baa jannadu ay leedahay waa majmac la isugu yimaado oo dadkii dee nin kastaaba naciimka dee maa laa caynun ra'at walaa udun samcat walaa khatara calaa qalb basha isagoo dee ku shuqloobay aqalkiisa on kuma koobne waa laysu imanaya layse soo siyaaranaya meelo lagu kulmana waqtiyada qaarkood way leeyihiinoo haddaba suuq baa jannadii ku sugan ya'tuunaha dadkii ahlu jannaha ay imanayaan eeg waatan damiirku waa ta'niisan yahay ya'tuunaha ya'tuunahu meesha waa lafdiga aan sheegaya dee imaka yudakar wayu-anas taas baana badan bay leeyihin oo ta'niiskaa ka fasaaxo badan iyadoo suuqa la tafkiiriye kula jumucatin waa jumco kasta kolley mala waa qadrigeed dee si sheekhu wuxuu leeyahay waa fii miqdaari kuli jumucatin oo dee inay cadceydbo ma dhacayso habeen iyo maalin isbedelayaana ma jirto taas baa jumcada iyo bishi iyo waxyaalahaasi ay kaba imanayeen laakiin waa intii qadarkood oo kale de haddii calaamo kale loo yeelay oo dee kolley maalintii ay jannada geleen beiyo yowmulmasiidba waa jumcadii haddii calaamo kale loo yeelo ay ku gartaana taas iyada dee waa waxay makana haybehe waaba muxtamil eh bal san bay leeyiin waa miqdaar jumco waa maalintii jumcada ayaa laysu imanaya suuqan la imanaya fatahuqu waxaa dhabanaysa oo iyagii dee maraysa riixu shamaali waa dabayl dee riixu shamaal shinta way fadxisan tahay kollay dabaysha dhinacan waqooyi kaba timaada taas baa dee inta badanna carabi aad bay taas waa riixal madar bay ka cabiri jireen oo tayada qaabilaysa xaggan ka timaada januub bay odhan jireen dee tan in waraa alkacbana dabuur bay odhanayeen tan kale xaggan kaba timaadana saba ayay odhanayeen marka shamaal waa riixal madar bay odhan jireen oo inta badan xagga daruurta xaggaa kaba soo kacda iyo taa roobkeeda iyo way rajayn jireenbe haddaba riixu shamaal dabayshaasaa iyagii dabayshaasaa kacaysa waxbay ku saydhaysaa oo dee ina waa jannaa la joogaayo miskigeeda iyo umuuraheeda iyo waxyaalaha maalaa caynu ra-at ayaa bal waxaaba riwaayadka qaarkood ku yimi almusiira in la odhanayo waxbay kicinaysaa dhaqdhaqaajinaysaa oo dee umuuro ayay iyagii waxaan dee quruxda u biirinayo abatan fatahubu riixu shamaali fataxu waxay ku hobinaysaa ku saydhaysaa fii wujuuhim wejiyadoodi iyo wahiyaabihim ee wax ilaahay og yahay fayزdaaduuna waxay beersanayaan xusnan qurux iyo wajamaalan fayarjicuuna way laabmayaan ilaa ahlihim waa dee annisaa walwildaan ay guryihii kaga yimaadeen ayay dib ugu laabayaan markay suuqa ka noqdaan walxaal qad isdaaduu ay biirsadeen oo ay ziyaadsadeen bixusnan wajamaalan iyadoo qurux iyo jamaal kale usii biiray fayaquulu lahum ahluhum ehelkoodii baa ku odhanaya ay gurya ugu tegeen wallaahi baan ku dhaaranee laqad isdadtum waa ziyaadsateen bacdanaa annaga dabada iyo xusnan wajamaalan qurux kalea idiin sii biirtay iyo wanaag kale ayaa idiin biiray taasay odhanayaan fayaquuluuna iyaguna waxay odhan wa antum de iyagiina kolley waa loo ziyaadiyey idinkuna wallahi laqad isdadtum kolley si mudakarahaan haddee xataa dumarkii la hadlayaana waa nooc dee takriim iyo tacdiim ama taas tashriif baba dee tan uguba sugan haddii ay iyaga dumarkiiuna ay bal hadalku khaas kuba ahaa haddaan welidaantiya la eegine wa antum idinkuna wallahi baan ku dhaaranne laqad isdadtum bacdanaa xusna wajamaalan جعلنا الله من أهلها والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعدنا